ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmeerke ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay inay taageerto shirka kismaayo ka socda ee maamulka loogu samaynayo gobollada jubbooyinka cumar cabdirashiid waxa uu sheegay inaysan munaasib ahayn inay dowladdu ishortaagto qorshe dhaqaalo badan dadka deegaanku ku bixiyeen kaasay ku damacsan yihiin inay maamul gobolladaasi ugu dhisaan wuxuuna sidoo kale xusay in dastuurka dowladda federaalku uu dadka deegaankaasi u oggolaanayo inay maamul samaysan karayaan cumar cabdirashiid waxa uu dhanka kale sheegay in isagii ra'iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon ay ka wada hadleen arrimaha jubbooyinka balse ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo abbaarayo maamul samaynta wariyaheenna saare cabdi axmed ayaa ra'iisul wasaarihii hore kula xidhiirtay khadka telefoonka ee magaalada kismaayo waxayna ugu horreyn weydiisay ujeeddada safarka uu ku joogo magaalada kismaayo socdaalkan kismaayo ku imid wuxuu ahaa laba weji mid wuxuu ahaa mashruucii halkan ka socday ee ahaa in maamul loogu sameeyo ummadda ku dhaqan deegaanada saddexda gobol ee gadow jubbada dhexe iyo jubbada hoose sidii loo hirgelin lahaa wejiga labaadna wuxuu ahaa sidii dowladda dhexe iyo deegaankan dadka degan iyo maamulka iyo mas-uuliyiinta laisu waafajin lahaa loo wada shaqeyn lahaana waa tahay ee mudane waxaa jirtay sida lala wada socdo qorshaha maamul sameynta shirkan wuxuu noqday mid muran badan dhaliyey oo ay dowladda ku tilmaamtay midaanan waafaqsanayn dastuurka waktigan jira inuu yahay marka adiga bal fikirkaaga sida uu kula muuqdo shirka runtii dastuurka hadda qodobada ay dowladda dhexe cuskatay oo ah qodobka afarta iyo sagaalaad fakrada koowaad fakrada labaad fakrada saddexaad waxyaabaha hadda la raba inla guddiyada la sameynayo barlamaanka la wargeynayo waa jiraan oo taas hadda laakiin shuruud kuma aha in wax la sameeyo waxa asaaska oo runtii aan umaleynayo qodobka afarta lixaad oo qabo waxa weye dowladnimadu ama ha ahaato maamulka ole ama ha ahaato midda qaran waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa rabitaanka shacabka waxa waxaan watayna waxay ahaayeen dadka deegaankan iyo maaragtay mas-uuliyiinteedii mideeda kaleetona qodobka afarta sagaalaad ohiisa farqada lixaad waxay qabtaa in laba gool iyo waxay ka badan si volunteerly ah si xor ah inay isagu tegi karaan lama oran dowlad dhexe ayaa la rabaa inay ku dhex jirto lama oran inta heshiis laga sameynayo lama geli karo waxaa ku caddahay oo laleeyahay waxaweye in laba gool iyo waxay ka badan ay si yani xor ah isagu tegi karaan maamulna usamaysan karaan marka hadde iyagana qoonkaana waxaas iskana dowladii dhexna waxay u aragtay waxay maqnahay inaan maaragtay runtii meeshan waxaa ka aasaasa wax oo dhan waxa weeye qodobba dastuuri ah oo hadda u saleynayo una fasaxayo waa jiraan inay maamul samaysaa deegaankan waxay ahayd maadaama waxaan muran ay galeen meeshan aasaas waxaa ka aha muwaafaqada siyaasad runtii dowladda dhexan iyada dowladii dhexe qalqa ah mas-uuliyadda waddanka iyada haysa iyadaa runtii mas-uuliyad zaa'id al rabaa inay iska saarto in dadkii haddi rabitaanka tixgeliso ee runtiina hadda wax ayagii dhib oo gaaraya male hadii lo maamul loo sameeya waxaan wanaag ahayn maamul iyo nidaam ummad in loo sameeyo waxay la tahay waxa ugu muhiimsan weye ee runtii dad ay ku xasilnoonaan karaan ummadda midnoodeedana kusoo noqon karta waayahay ee mudane waxaa jira dad badan oo qaba in qorshahan ee ka socda magaalada kismaayo ee maamulka la doonayo in loogu sameeyo saddexda gobol ee jubbooyinka ee haddii lagu dhawaaqo uu xaaladda kasii dari doono mar haddii ay dowladdii diidan tahay dhankeeda adigu ma kuu muuqataa in shirkan ee uu yahay mid dadka isu soo dhaweynaya maxaadse qabtaa adigu fikir ahaan runtii adigu fikir ahaan waxaan qabaa deegaankan dhibka wuxuu ka taagnaa oo ugu badnaa waxay ahaayeen dadka degan oo in hadba intaas dagaal ka dhexeeyay ama mar kasta ayaga dhexdooda uu ahaa dagaalka haddii ay maanta ku heshiiyeen inay nabad wada noolaadaan naam samaystaan waxaan qabaa dowladda dhexe waxay ahayd runtii inay duco ugu darto wixii kasoo baxaa ay aqbasho runtii sidii loo wada shaqeyn lahaa waxaa nidaamka federaalka ku cad oo ah waxa la wada leeyahay ama ha ahaadan amniga ama ha aadan maaliyadda ama ha aadan kheyraadka ama canshuuraha inay ka wada hadlaan sidii loo wada shaqeyn lahaa maba aheenba wax caqabada inay ka timaado runtii maadaama deegaankan labaatan sano oo ahaa degaan dagaal iyo dhib ka socday haddii dadkeedii dhibka isku hayay ee dheheen war aan heshiino aan nabad kuwada noolaano waxay ahayd runtii in dowladda dhexe ee markaas yani runtii daca ugu darto ayna kala hadasho runtii kanala shaqeyso waxa kaleeto ka maqan oo ah
waa tahay ee waxaad sheegtay gobolkaasi in murankiisa iyo khilaafaadkiisa hore ay badnaayeen dadkuna ay u baahan yihiin dib u heshiisiin iyo maamul haddii weli gacmaha la isku taagtaagayo maamulkaana lagu dhawaaqo muxuu noqon karaa ayaha gobolka ayay kula tahay runtii hadda xaqiiqda jirta waxa wey dadkii waa heshiiyeen waa nabad maamul la wada samaystay rabaan dastuur bay samaysteen dastuurkii waa la samaysiyey dadku waxay rabaan hadda inay maamulkii hogaamin lahaa saddexdan gobol inay samaystaan ma umalaynayo horta khilaaf dhexda ah inuu jiro oo hadda dhexda yani saddexda gobol dhexdeed ah dowladda dhexna waxaa la rabaa runtii inay runtii maaragtay yacni ogolaato xaqiiqdaas jirta la shaqayso yacni runtii ogolaato wadanka intiisa kaleetana maamul goboleedyada aan hadda weli samayn ay kala shaqayso sidii loo samayn lahaa ama ha ahaadaan goboladan iyo labadooda dhexdooda ah ama ha ahaadaan gobolada dhexe yani inay dowladdu runtii rool ka qaadato inay iyada sida dastuurka ku cad laba sano gudahooda waa in maamulkii federaalka ahaa la sameeya adigu waxaad ahayd ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii federaalka ku meelgaarka ahayd ee soomaaliya marka doorkaaga siyaasadeed ee arrimaha gobolada jubbooyinka muxuu yahay anigu haddee saa sheegay sida waxaan ahay wasaarihii horeto adigu mashruucyadan hadda lagu nabadeynayo goboladan runtii anaa madax ka ahaa markaas xukuumaddii jirtay markii la bilaabayey qorshihii lagu bilaabay wahaa in la nabadeeyo kadibna maamul loo dhiso runtii maalintaas waxbaan ka ogaa maalintana goobjoog baan ka ahay dhamaystirkeeda waana ku faraxsanahay runtii inay si maanta dadka deegaanka ay nabad yihiin oo heshiiyeen inay wada noolaadaan oo nidaamkooda aan ku heshiiyey nabadgeeda kaleetana sideedana oday soomaaliyeed baan ahay waajib waxaa iga saaranyaha markaas sideeda dowladii dhexena inay shaqeyso oo wada socoto maamul goboleedyada dalka xasanna inay dhismaan wadankaana in madax kanoole keliya uusan noqonay xubnihii uu ku socon lahaa intaasoo dhan la taago wadankana dhaqaaqo runtii labaatan iyo saddex sana waxaan ku jirnaa dhibaatooyinkan dhibaatooyinkan aan ku jirnaa marka looma baahna hadda yani inaan haddana aan noqono wadan yani meel keliya ka nool wadanka waa in dalka o dhan u nool yahay waa inaan dhaqaaqnaa dad badan baa nasoo maray dagaal looma noqon karo marka in hore looga socdo wey waayahay ma laga yaabaa inaad door ka qaadato dhexdhexaadin iyo isu soo dhoweyn labada dhinac ee dowladda ee federaalka ee wakhtigan jirto ah iyo xubnahan kale ee doonaya inay maamulka ka yegleelaan saddexdan gobol ee magaalada kismaayo haatan saldhigooda uu yahay runtii intii aan joogay hadda ra-isul wasaarahan ku-yiin waa saaranay oo waan ku dadaaday in aan runtii yacni meel isugu keeno talooyin waa usoo jeeday ra-isul wasaarahan waa adigu kulleyba runtii isaguna waa si fiican oogumada hadalnay waana waana tixgeliyay laakiin wala uu yidhi yani waktiyada qaarkood isku aragti aan ka ahaan weyne haddana waxay la tahay ra-isul wasaaraha ruuxiisu inuu weli yani danaynayo waxa kan xan in loo helo ana diyaar baan ahay runtii markasta inaan dhexdhexaadiyo nimankan iyo dowladda dhexe hawsha iyo wixii mas-uuliyadu iyaga aadan waana filaya runtii dowladda dhexe ruuxeeda inay iyagu ruuxooda ay keeni doonaan qorshe hadda ay ku wajahaan xaqiiqda hadda jirta ay la heshiiyaan dadkii yani waxaana si aqbalaan sidii hore looga socon lahaana ay keenaan insha allah waxyaabaha ugu waaweyn aad isku maandhaafteen ama aada isku maandhaafsantihiin ra-iisul wasaaraha maxay yihiin runtii aragti waxay ahayd qodobadii dastuurka hadda aada sheegaysay iyo sida kaleeto ahayd waktiga runtii lagu sameyn karo maamulka meesha tanna runtii dad baa lasoo xareeyey delegates ah oo ilaa kun gaaraya waxaa ummad baa ummadda deegaankan iyo dadkeeda iyo iyo iyo ayaa lacagtii dadkan dadkan lagu wadi lahaa arooriyey intaasoo dhan hadda in la tixgeliya ahayd okay yacni dad aan dhaqaale qofna ka qaadan oo iyaga isku tashtay oo intaas hayay waa la ogaa intii laga maray dastuurkii federaalka qaranka markii la dhaafinayay ergadii joogtay iyo ismadii joogay dadkii laga maray iyadoo dowlado ay taageerayaan marka haddii oo dadka isku filnaadeen dhaqaalihi samaysteen haddana waxaan in la jijiyo runtii waxaan u malaynayaa wax markaas munaasib ah ma ahayn dadkuna ma ogolaadeen marka aniga aragtideeda waxay ahayd in runtii shirka dowladda foolkeeda ay cayaarto ayuu ay jeergarayso laakiin shirka uu meesha kasii socdo waayahay dowladdana markaas waxay u arkaysay in xoogaa dib loo dhigo waa tahay ee adigu waxaad ahayd ra-iisul wasaarihii hore xilka ka tegay haatan mustaqbalkaaga siyaasadda soomaaliya maxaa ay tahay rajadaadu runtii anigu mustaqbalkayga waxa waddankaynu hagaago haddee waddan hagaan waddankeeni weye waddankan ku dhalana weye dad ka weyn iyo runtii calolxumo ka weyn ma jirto inaad leedahay dal iyo degaan ayaan leeyahay haddana aadan nabad ugu noolaan karin waxay tahay ummad badan oo hadda qurbaha joogtaan la wadaagaha runtii dhibkaas in wadankan uu yahay wadankeenii aan ku dhalanay ku qornay haddana dad badan ay kusoo noqon laha ay yihiin yani wadan dani ah weye wadan runtii waxa weeye rajo weyn leh haddii ay nabad iyo midnimo timaado marka waa inaan ka shaqeynaa nabadda iyo midnimada dad kaloo nooga shaqeynaya ma jiraan mustaqbalkaygana waxa weye wadankan runtii inuu gaaro wadan mid midaysan oo federaali ah nabadna ka jiro